أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka room siyaasi ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in murtad xasan garguurte oo ah madaxa kooxda ardada soomaaliya uu iibsaday badda soomaaliya in ka badan siddeed boqol oo ruux ayaa ku dhintay dalka nigeria kadib markii booyad shidaal ay ku qaraxday bartamaha dalkaasi dab xog leh ayaa ka kacay kaymaha deegaan ka tirsan gobolka oroomiya ee dalka itoobiya bulshada ku dhaqan degmada gaalareer iyo wilaayada islaamiga galgaduud ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka cusub oo ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka gado iyo jabeellada hoose ganacsato soomaaliyeed ayaa dil iyo boob hantiyadeed lagu geystay dalka koonfur afrika munaasabad lagu caleemasaarayay nabado cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada dhexe wilaayada islaamiga hiiraan ayaa diyo dhiig noolaha u kala qaaday laba beel oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi multaqadimeed uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa loo qabtay haweenka ku dhaqana degmada buwaale ee wilaayadaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay labaatanka bisha rajab kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi hayeen haatan isagii oo dhan siyaasi ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in murtad xasan gurgurtay oo ah madaxa kooxda ardada soomaaliya u iibsaday badda soomaaliya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa warbixinta warkan inoo haya cabdulaahi sheekh xasan oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha kooxda riddada murtad xasan gurguurte ninkan oo horay ula soo shaqeeyey murtad farmaajo islamarkaana hadda aad ugu dhow murtad shariif sheekh axmed ayaa sheegay in xasan gurguurte uu iibsaday badda soomaaliya wuxuu sheegay in xasan gurguurte uu raalli ka ahaa qaadashada badda soomaaliya isagoo xusay inuu yahay dabadhilif u shaqeeya dowladda itoobiya wuxuu tusaale u soo qaatay ficillo uu horay ugu kacay gurguurte oo ay ka mid yihiin u aqoonsashada soomaali galbeed dhul itoobiya ay leedahay maruu arrimahaasi ka hadlayay siyaasigan murtadka ah waxa uu yidhi xasan baa marwa hadlaa wuxuu yidhi etoobiya ma diidanine jidkii soo marteen diidanna haddana siday ku dhammaatay oo xasan etoobiya ma diidanin anigu waana ogaa markii hore laba kun labaiyo tobankii nimankan markay yimideen tiimkan hadda meesha jooga madaxtooyada etoobiyaanka warqaday u qoreen cad oo saxiixana yirahdeen wax artin kusoo qorta laakiin yani nala shaqeeya tigreegi berigaas meesha jooga taasoo keentay nin gabra la yiraha in loosoo magacaabo oo saad og tahay halkan gabra ka ahaa yani dowladaha go- dowlad goboleedyada iyo waxa dhan dhismahooda iyo tan federaalka iyo berigaasna markay yimaadeen gabra la maamulaya wax yaa iyaguna manxuro etoobiya xuro ka amahayn wixii waxay kusoo dhammaadeen waa tanaasulnay sida wasiirka arrimaha dibadda aan qoraal uu soo dhigay arkaya anagaa tanaasulnay dee dabcan wixii la isku haysta badda ay ahaayeen wax kale miyaan isku haysan hadda xilligan etoobiya waa ninkii jigjiga tegey ee yiri dagaalkii seven sevenna khalad uu ahaa wixii ku dhintayna soomaaliya ku gardaray waa kii eh, ma- eh, cabdi ilay la- la dhaanteynay waa kii nimanka xaqudirarka ah ee ee, yacni eh, u dagaalamayay xaquuqdooda ee ogaadeynaya ku yiri waa argagixiso ee ubba iyo wax ku sheegay waa duuban tahay anigu waxaan dhahaya maaha marka xasan iyo etoobiya ee maamulka etoobiya ka jira weligoodba ma- wax colaadu kama dhexayn kadib heshiiskii ankara ee bishii lasoo dhaafay ka dhacay turkiga siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya iyaga oo si cad u sheegay in murtadkaasi uu iibsaday badda soomaaliya aad baad u mahadsantahay abu xasaan in ka badan siddeed boqol oo ruux ayaa ku dhintay dalka nigeria kadib markii booyad shidaal ay ku qaraxday bartamaha dalkaasi sida uu ku warramayo cali aadan cabdulaahi cali yare wararka ka imaanaya dalka nigeria ayaa sheegaya in ugu yaraan siddeetan iyo lix qof ay ku dhinteen qarax ka dhashay booyada shidaal islamarkaana ay ku dhaawacmeen tobnaan qof oo kale sida ay shaacisay hay-adda gurmadka degdega ah ee dalkaasi booyadan xamuulka ah oo wararku ay sheegayaan inay sideeya shidaal gaaraya lixdan kun oo litir ayaa qaraxday kadib markii sabtidii ay ku gudoontay isgooska diko ee jidka xiriirya caasimadda abuujah iyo magaalada waqooyiga ku taalla ee kaduna waradiyo ayaa sheegaya in khasaarahan baaxadda leh uu ka dhashay kadib markii dad kusoo xumay iskuna dayay inay shidaalka ka wareejiyaan booyadda rogmaday uu dabqabsaday kaas oo geesta kalena burburiyey shan iyo toban dukaan sida ay sheegeen maamulka gurmudka deg dega ah ee dalkaasi la taliyo sare oo ka tirsan hay-adda nabadgelyada wadooyinka ee dowladda nigeria ayaa isna sheegay in dadku ay ku yaaceen booyadda si ay usoo qaataan batroolka daatay kadib markii uu rogmaday baabuurka xuseen ciise oo ka tirsan hay-adda maareynta degdega ah ee waddanka nigeria ayaa u sheegay society press in shan iyo konton qof oo dheeraad ah ay ku dhaawacmeen kuwaas oo lagu daweynayo saddex isbitaal oo kala duwan oo ku yaala gudaha waddanka bishii oktoobar ee labada kun afar iyo labaatan in ka badan boqol iyo toddobaatan qof ayaa ku dhintay shilkan la mid ah oo ka dhacay gobolka jigawa ee waqooyiga nigeria iyadoo shiralka noocan oo kale ah ay wax caadiya ka noqdeen nigeria oo ah dalka ugu badan ee soo saara shidaalka afrika qiimaha shidaalka nigeria ayaa kor u kacay in ka badan afar boqol boqolkiiba tan iyo markii madaxweynaha dalkaasi murtadka bolo tinubu uu meesha ka saaray kabka tobannaan sano jirsaday markii uu xafiiska yimid may labada kun saddex iyo labaatan taasoo keentay in dad badan ay naftooda halis geliyaan si ay shidaal uga helaan booyadaha shidaalka ee shiralka gala
mahadsanida caliyare bulshada ku dhaqan degmada hagaal hareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka cusub oo ay dhowaan bahaysay mu'asasada alkataa'ib cabdiraxiin shacali oo qayb ka ah dadkii daawaday filimkaasi ayaa warbixintan inooga diyaariyey
لا نرتد وراء أو تحملنا همما ليلا ساد وظلما قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد dadka muslimiinta ee ku dhaqan degmada galhareeri ayaa daawaday isdaarkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib iyadoona ay soo xaadireen fagaaraha degmada galhareeri boqolaal ka mid a bulshada ku nool xaafadaha ay ka kooban tahay degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galguduud daawashada filimka ayaa timid kadib markii maamulka islaamiga ee degmada galhareeri uu ku wargeliyey dadka muslimiinta in la daawan doono filimkii mucaskarka ahaa ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaas oo ay ka soo muuqdeen abwaano iyo culmaa udiin si weyn looga yaqaano wilaayaadka islaamiga ee dalka soomaaliya bulshadii daawatay filimka ayaa waxay inooga warbixiyeen isdaarkii ay daawadeen sidoo kalena waxay fariin ay u direen madaxa kooxda riddada xasan gurguurte xasan oo gurguurto haddaa gaalagacal mooday xasan oo gurguurto haddaa diinta aad diiday xasan oo gurguurto haddaad boolo xooftaysay xasan oo gurguurto haddaad been afuufayso xasan oo gurguurto dagaal diinta lagu diiday oo gaala kuu soo dirtaa daawo moodaaye maxaa dhaaratoo dheeftoo tuugsi kuu keenay dil iyo halaag aan ahayn gowrac sii dheere maxaa bis dagaal ugu qabto ooyin booraysa khaniimada haddaa taabto oo gaalka noo keenay hoobiyaha dhashiikaha dhiin taabinoo dheere allaa noo gargaaraya gurguurto maxaa kula gudboonaaday baddeennan haddaa iibsatood gaalo ugu deeqday bilaahan ku dhaartay middaas kuma badbaadaysid
waxaana aad iyo aad waxyaabaha aan ugu bognay ka mid ah rag aan arki jirnay oon waxaa weeye fiirsan jirnay iyagoo ka hadlaya dhulka dimuquraadiyadda iyo waxaa weeye kufriga lagu maamulo oo reedahooda waxaa weye markay gabi tagaan dadku sacbinayaan ayaan caawa waxaan daawannay iyagoo waxaa weeye gacanta ku haysta raayada tawxiidka karaamo iyo waxaa weye cizi badanna uu ka muuqdo maasha allaah odayaal ayaan ka aragnay meesha rag ah oo garguduud ah oo ummadda muslimiinta dayasho u ah runtii waxaa weeye iyagoo dad waayeello ah haddana waxaa weeye ilaahay tabaaraka watacaala amarkiisa qaatay oo dabaqhaya waxaa waaye aayadda alle subxaana watacaala waacidduu lahum masadactum min quwa mujaahidiinta duulaankii iyo dirirta laasime wareeddaa inkayga rabsadee gaalka dilahaay dhammaan way dadaaleen ilaah u dembi dhaaf inta duulsideennow xaq wada daaqadda u fur dadkeennan la laynaa allow diinka u kacaan dibidaha shisheeyaha allow dacarna loo saare dalkeenna ahoodane allow uuna deeqaa webiyaal durdur yaa allow malabka noo daade webiyaal durdur ahaayey allow malabka noo daade dunidaba dhammaanteed allow diinku gaaraa dunidaba dhammaanteed allow diinku gaaraa magacaawa waxaan ku daawanay filinkii qaymaha badnaay annagoo joogna degmada galhareeri gobolka galguduud waxaan joogaa magaalada galhareeri waxaan caawa halkan ku daawanay filin aad iyo aad u qiimo badan filinkaasi oo ku saabsanaa mucaskarkii sheekh bashiir sheekh yuusuf filinka waxaa ka soo muuqanayay abwaano iyo culamo ayaa ka soo muuqanayay iyo mujaahidiin badan kaasay ka soo muuqdeen rijaal mujaahidiina u diyaarsan cadowga allah inay gowrac mariyaan kaasoo soo jiitay in badan oo muslimiinta ka mida quluubtooda soo jiitay halka uu cadowgana caragelinayo rijaasha ka soo muuqdeen mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf waxaan leenahay walaalaheen ayaa tihiin abgaanadii halkaas ka soo muuqday waxaan leeyahay waa idin salaamaynaa waadna mahadsan tihiin halkiina ka sii wada annagana waa idin garab taaganahay hil iyo hoo garguurtana waxaan leenahay caradaada ku dhimo gurguurta waxaa leeyahay gurguurto gobolkaadi dhacay xageed gal rabtaa gaala way kaa guurteen inta xageed gal rabtaa fagaarahan degmada galhareeri ayaa alaaba lagu daawada aflaanta ay soo saarto mu'asasada alkataim garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna soo bandhigaan khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyo furimaha dagaalka
howlgal kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka gado iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay qarax xogan waxa ay la beegsadeen guri ay ku sugnaayeen maleeshiyaada murtadiina oo ku yaala degmada beled xaawe ee wilaayada gado qaraxa waxaa dhawaaqiisa laga maqlay xaafadaha kala duwan ee degmada beledxaawe waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah dhanka kale wilaayada shabeellada hoose waxay mujaahidiintu xalay dagaal ku qaadeen saldhigga murtadiinta degmada janaale ganacsato soomaaliyeed ayaa dil iyo boobantiyadeed lagu geystay dalka koonfur afrika cabduqaadir maxamed rabbaani ayaa faahfaahinta warkan eegaya burcadda hubeysan ee dilalka iyo boobka hantiyadeed ka geysta dalka koonfur afrika ayaa sare u qaaday beegsiga gaarka ah ee ay ku hayaan dadka soomaaliyeed iyaga oo dil bareer ah u geystay nin ganacsado ah iyo hooyo soomaaliyeed saacadihii lasoo dhaafay waxay burcadda hubeysan toogasho ku dileen mid ka mid a ganacsatada soomaaliyeed kaas oo lagu magacaabi jiray cabdulaahi cilmi cawaale dilkan ayaa si gaar ah waxa uu kaga dhacay xaafad ka tirsan filibi oo ka mid ah degmooyinka hoostaga magaalada cape town waxaana ninkaasi halkaas ku beegsaday kooxo hubaysan oo burcad ah wararku waxa ay sheegayaan in dilka uu dhacay xilli cabdulaahi cali xilli cabdulaahi cilmi ku sii jeeday goobtiisa shaqo sida ay xaqiijiyeen ilawareedyo soomaali ah ilawareedyadu waxay intaas ku dareen in dilka kadib goobta ay soo gaareen ciidamo ka tirsan kuwa booliiska kuwaas oo sameeyey baaritaanno aysan wax natiijaha ka soo bixin sidaba looga bartay muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay ciidamo boolis ah oo isa soo tubay goobta uu dilka ka dhacay waxaana dhowr jeer isla ciidankaas lagu eedeeyey in ay ku lug leeyihiin dilka iyo dhaca loo geysto ganacsatada soomaaliyeed ee dalkaas waxay dhacdadani ku soo beegantay xilli laba maalmood ka hor sidan oo kale burcadda ee dhaawac daran u geysteen hooyo soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray saado taasi oo la weeraray xilli ay ku sugnayd tuulo lagu magacaabo garbow oo dhowr kilomitir u jirta magaalada cape town ee dalka koonfur afrika saade ayaa lasoo wareeyey in dhaawac soo gaaray dartii loo dhigay cisbital walow markii dambe ay dhaawacaasi u geeriyootay kooxda burcadda ah ee dilka geysatay ayaa ka baxsatay goobta waxa ayna ku dhex toogteen gaari ay wadatay mahadsanid rabbaani munaasabad lagu caleeminsaanayana waddo cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada jubbada dhexe cismaan axmed dubow ayaa warbixinta warkan haya wuxuu ahaa kulan isugu jiray dowre iyo wadatashi kaasoo in muddahay u fadhiyeen qabiilka tunni ugu dambeenna ay ku doorteen nabadoonka cusub ee beesha tunni ee wilaayadii islaamiga ee jubbada dhexe kulanka wadatashiga ah waxaa ka soo qayb galay inta badan hormuudka qabiilka tunni kuwaasoo isaga yimid gobollada shabeellada hoose jubbada hoose iyo jubbada dhexe oo ahayd halkii uu kulanka ka dhacay ugu dambeenna waxaa fadhiga wadatashiga ah ay beesha ku dooratay nabadoon aadan cali xuseen oo ah nabadoonka guud ee beesha tunni ee wilaayada jubbada dhexe suldaan cabdulqaadir oo ah suldaanka guud ee beesha tunni ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa ka hadlay ujeeddada kulanka ay isugu yimaadeen guud ahaanba qabiilka tunni kulan ay isugu yimaadeen wilaayada jubbada dhexe iyo salaadiinta nabadoonnada samadoonnada culamo udiinka waxgaradka iyo ganacsatada beesha tunni ee qaybteeda degta jubbada dhexe kulankaas oo ka dhacay deegaanka xaranka ayna goobjoog ka ahaayeen nuqubada waxgaradka walaayaadka jubbada hoose iyo shabeellada hoose ee beesha tunni kulankaas oo ahaa wadatashi ayna barbar socotay dowro socotay muddo shan maalmood ah wadatashi iyo isxog waraysi dheer kadib waxaa la doortay naqiib cusub iyo shan nabadoon kuwaasoo la shaqayn doona walaayada jubbada dhexe waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay suldaanka cusub ee la magacaabay aadan cali xuseen kaasoo beesha dooratay kula dardaarmay inay ilaaliyaan ballantii ay galeen beesha waxaan u ballan qaadayaa intii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay maarata garaadkaygii kitaabka iyo sunnada aan ku maamulo kitaabka iyo sunnada aan ku hogaamiyo aan tadbiiqinno waxaan idinka codsanayaa ballantaad qaadeen inaad ii fulisaan haddii samca iyo daaca meesha ay ka maqan tahay ikhwaanii wax kala soconaya aan wax aan wadi kara ma jiraan inaan kitaabka iyo sunnada idinku hogaamiyo aan idinku maamulo aan ku dhaqanno diyaar ma unahay ballan miya ilaahay subxaana wa tacaala qalbigiina asaa og wa asiruu qowlakum awajruu bih innahu caliim baadi suduur ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay yaclamu khaa'inata alacyun wamaa tukfi suduur innahu yaclamu aljahra wamaa yakfaa kolley beelay ilma adeerey ana waxaa waajib igu ah xaqaas inaan ka run sheego kitaabkaas ilaahay aan u nusreeyo aan garab istaago idinku maamulo intaas inaa ila qaadataan baan jeclahay idinkoo ilaahay dartii idinka tahay oo ikhlaasna idinka tahay sheekh cali darwiish waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe oo gunaanadka munaasabadda ka hadlay ayaa qabiilka tunni kula dardaarmay inay ilaaliyaan midnimada dhexdooda ah maanta waxaan u fadhinaa halkan dowro iyo wadatashi beesha tunni ay lahayd oo gogosha iyagu ay dhigteen innaguna ka wilaayahaan kaalinteena iyo gacanteena aan ku lahayn oo aan ugu talagalnay beesha tunni arrimaha dhexdooda yaalla inaan ku wanaajina ilaah ayaa ku mahadsan qorshihii sida aan u dejinnay ee noogu talagalnay iyo si ka wanaagsan uu ilaahay inooga dhigay subxaana wa tacaala allah ayaan uga mahad celinaynaa subxaana wa tacaala gogoshaas iyo dowradaas oo magaceeda aan u bixinnay abubakar sidiiq radia allahu canhu ardaa waxaan rabnaa sidoo kaleeta bayaanka hadda ka soo baxay beesha ee dhowr iyo tobanka qodob ahaa ee haddana lagu dul akhriye nimayow inaad ka dhabaysaan oo meel marisaan wilaayadii islaamiga hiiraan ayaa diyo nool u kala qaaday laba beel oo ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi casaam carafaad ayaa tafaasiisha warkanaya munaasabadan oo ka dhacda deegaanka buuco oo ah deegaan hoos taga magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan waxay wilaayada diyo dhiignoolah u kala qaaday beelaha makaane iyo baadicadde oo ka mid ah beelaha dega wilaayada diyadan dhiignoolka ayaa waxaa la gudoomiyey jifada afgaab oo ka tirsan beesha baadicadde oo wiil ka dhashay dhaawac loogu geystay magaalada beledweyne taasoo u geystay nin ka dhashay beesha makaane odayaasha iyo waalidiinta labada beel oo goobta munaasabadda ku kala wareegay diyada dhiignoolka ah ayaa goobta ka hadlay magacayga nabadoon cabdirashiid cumar cali aana nabadoonnada cismaha adeer waxaan halkan ka caddaynayaa in diyo walaalahan reer baadicadda beesha afgaab aan ka galnay jareexo la keenay kitaabka ilaahay lagu xukumay shan iyo toban halaad oo geel ah la qiimeeyey sideed kun sagaal boqol labaatan iyo shan kun iyo afar boqol meelaan iibnay kun iyo siddeed boqolna hadda waa gabagabadii maantaan joognaa waxaanu jecelnaha ilahay hadduu yirahdo inaan iska wareejino walaalkeena afgaab aan ku wareejino maxamed deeqa la yirahda ninka dhibka loo geystay waana ku mahadsantahay walaaya islaamiga xoolahaas aynu kala wareejisay lianno hadda hadda maanta kitaabka ilahay aysan ahayn dhib iyo fasahaad iyo dhibaataa dhici lahayd waan ku mahadsan yihiin shareecada islaamkaas hirgelinteeda allaha kitaabka ilahay kor nooga dhigo waan ku faraxsannahay aad ayaan u eedeysannahay annagoo ah beesha baadacadda kana ah beesha afgaab walaalaha makano oo kasii ah nimanka layiraha cismaan adeer annagoo diyo dhiignool aan dhex martay shan iyo toban halaad ah doorar badan waa la bixiyey doorkii ugu dambeeyey ayaan rabnaa maanta inaan kala wareegno insha allahu wilaayada islaamka noo kala qaaday kutubka ilaahay oo shareecadahana noogula xugmiyey kutubka kor allah ka dhiga shan iyo toban halaad oo geela qaybtii ugu dambeysay berigaan la wareegay waa ka haystaa maxkamada shareecada islaamka ee ka howlgala wilaayaadka islaamiga ah ayaa shareecada islaamka ku kala saaraa beelaha iyo guud ahaan bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah mahadsanid casaam ugu dambayntii multiqa diimeedda uu soo qaban qaabiyey maktabka dacwada wilaayadda islaamiga jubbada dhexe ayaa loo qabtay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmada bu'ale ee wilaayadaasi hadda warbixinta warkan waxaa haya alakh cabdiwahaab maxamed bukhaari insha allahu tacaala ilaahay idankiisa waxaa noo furmahaya oan rabnaa halkan inaan ka furro multaqihii culimmadu ay qabanaysay dadka iyo culimmadana insha allahu tacaala isaga dhex baxno multaqahan oo ay ka qayb qaadanayeen qaar ka mid ah ducaadda gobolka ayaa loo qabtay haweenka ku dhaqan degmada bu'aale waxaana multaqaha sidoo kale qayb ka ahaa su'aalo diini ah oo haweenkii ka soo qayb galay lasoo dhexdhigay qofkii ka jawaabana la siinayey abaalmarinta dul saaran su'aashii uu ka jawaabay qowluhu tabaaraka wa tacaala wasayna alinsaana biwaalidayhi imise meelood ayay qur-aanka kaga timid gabadha jawaabta ay ka bixiday jawaab saxa ma ahan sababtoo ah laba meelood ayay tiri sidaana ma ahan yaa ka faa'iidsanaya
anigoo ah faadimo shaacli saddex jeer ku soo aroortay axqaaf cankabuud luqmaan n su-aashii gabadhan dambe ayaa ka jawaabtay jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah su-aasha noogu xigta waxay tahay sheeg daaquud waxa laga wado waxaad sheegtaa daaquud waxa laga wada sheeg magacay waa maryam cali machad khadiija bintu khuweylid su-aasha jawaabteeda huwa maa tajaawaza bihi alcabdu min macbuud min macbuudin aw matbuucin aw mudaacin su-aasha ahayd sheeg daaquud waxa laga wado jawaabta ay ka bixisay waa jawaab sax ah ilaahay tabaaraka wa tacaala ha barakeeyo intaasi kadib qaar ka mid ah dumarkii ka soo qayb galay kulan diimeedkii loo qabtay haweenka ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa ka hadlay sida ay u arkaan multaqaha loo qabtay alxamdulilaah dareenkayga maanta ama shucuurtayda ma aha mid la soo koobi karo waayo waxaa noo dhacay multaqa aad u cajiib ah culmo aad u sharaf badan waxaana muddo noo dhicinaa naloo qabtay cilmi badanaan ka faa'iidnay tartanna wuu dhacay alxamdulilah waxaan leenahay midkan oo kale hana loogu soo celiyo alxamdulilah ilaahay ku mahadsan wallaahi waxaa waaye multaqal layaab la weeyeen maasha allah waa ku faraxsanahay alxamdulilaah multaqa cajaa'ib uu ahaa layaab leh oo isheena qabato maasha allah shucuurteeda anoo u soo ordayle mar walbaba laiga hor qaadanayay waxbarashada aad aloo siiyaaday waan ku faraxsanahay maclimiinteennana waan jecelnahay maalin walba inay saa noogu soo celceliyaan insha allah
kulankan sharafta badan oo inoogu timid culimmadeenna sharafta badan ka daaci gobol iyo mid degmo iyo culummo kala micnaha duwan oo noo soo bandhigay cilmi fara badan sida su-aalaadkii oo diiniga oo qur-aanka iyo siirada waxaan leenahay waa in naloo soo celceliyo wax badan baan ka faa'iidnay shaacayrtana lama soo koobi kara maanta su-aalaha isdaba dhacayo muxaadaraadka marka waxaan leenahay jasakallahu khayran waxaan leenahay maktabka anaga dowcada kor allaha ka dhigo ee harakada gaar ahaan keena gobolka keena degmada waa qayb ka mid ah dadaalada lagu doonayo in sare loogu qaado aqoonta iyo wacyiga gabdhaha soomaaliyeed si ay iyaguna u soo saaraan jiil hagaagsan oo anfici kara diinkooda iyo dalkooda intaba aad iyo aad baad u mahadsantahay walaalka cabdiwahab bukhaari walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkeeda hornimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya aynoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu